nuur maxamed dhiblaawe oo ka mid ah aqoon-yahanka ku nool galmudug kana qaybgelaya barnaamijka doodabaadka ee reedu daardheer ayaa baaq u diray culimo owdiinka ku nool galmudug isagoo ugu yeeray inay ka qayb qaataan xalinta khilaafaadka iyo xasiloonida deegaanka sidoo kale nuur maxamed dhiblaawe ayaa sheegay in loo baahan yahay wacyigelin xoogan ay culimmada hormuud u yihiin si bulshada loo fahansiiyo dhibaatooyinka ka dhasha dagaalada sokeeye ee dalka ka jira maslaxadda bulshada fahmaan inaan cidino uga sokayn ceelna u qodnayn cidna u maqnayn ummadda inay fahmaan heerkan waxa ummadda gaarsiiyey waa fariimihii diintoo gaabtaya i kordhiyaan isxilqaan iyo iskuday iyo dadaal inay xoogga ku saaraan waxa ayaga ay la tahay iyo waxa ilaahay subxaana watacaala waa ka ajir siinayaa iskudaygaase inay adduun aakhiradoodana oga faa'iidaystaan adduunyadoodana sumcad iyo magac iyo sharaf bulshadooda dhexdooda uga helaan cidna kama mudne culimada intaasaan horta usoo jeedi lahaa marka koowaad labo culimada waxaan usoo jeedin lahaa dadka waxbarista diinta ah ee ku kooban masaajidda iyo magaalooyinka iyo meelaha dadka iskugu yimaadaan in ay inta ballaariyaan fogeeyaan miyigee la geeyo marka ugu liidata dadka ugu hooseysa yacni uguna ficnaan doonta qofka in salaada la baro ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar salaadu xumahay qofka ka reebaysa salaada in la baro culimadu inay iskaashiga bulshada ka faa'iidaystaan mediya maanta la haystaa aqoon-yahan firfircoonaa la haystaa dhallinyaro activity fiicanoo meel kastoo la tago goglaha nabadda ayagu sii dhigaya oo hurgufayaa la haystaa haween markay nabadda iyo waanada iyo fariimaha diinta soo qaadaan bustaha inta u qaata mataqaanaa ishageena marada u betinaya colaadda in la joojiya la haystaa dowlad iyo booliis ugu yaraan wax un isku dayi kara dhiig joojina oo awood wax ku maqmeel fogmagaarin awood wax ku maquuninayaa la haystaa awoodahaas bulshada culimmadu inay ka faa'iidaystaan qodobkii igu dambeyn culimada usoo jeedila waxay tahay culimadu dadka inay u duceeyaan dalka iyo dadka iyo deegaanka maalin kasta qofaa xil qabta heerkuu rabaa ha ku joogee waxba lagama soo qaado mar allaale markii uu wax dhiba ku kaco ama ummadda la gooyana masaajida laga habaaraa mararka qaar oo si dadbana loo habaaraa war bal in loo duceeyo dalka iyo dadka iyo deegaanka deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa xilligan la jooga waxaa ka jira dagaallo sokeeyo kuwaasoo u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee wadadega dhulka miyiga waxaana inta badan soo kala gaara khasaare aad u badan